Ciidanka qaybta anshaxa iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa xeebta liida ee magaalada Muqdisho ku qabqabtay dad ku isticmaalaya maqaayad xashiish iyo khamri iyadoo goobtaasi ganacsi la xiray islamarkaana lagala noqday rukhsadii. Amarka dadkan lagu qabtay ayaa waxaa horay u bixiyay maamulka gobolka Banaadir taasoo ahayd in lasoo qabto ciddii lagu arko. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa ka warbixiyey maanduuriyaha ay qabteen.
bismillaahi raxmaan raxiim caawa waxaanu joognaa mid ka mid ah ee maqaayadaha ku yaala ee xeebta liida ee magaalada muqdisho Ee, sidaad hore ula socoteenba ee, shir jaraa'id oo ka hor maalintii ramadaanka uu qabtay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu kula hadlay dhammaan ee, goobaha ganacsiga gaar ahaan maqaayadaha iyo goobaha iyagu loogu bartay in lagu gado ama lagu iibiyo ama lagu isticmaalo ee, waxyaabaha maandooriyaha ah guddoomiyaha waxa uu u sameeyey ciidan gaar ah oo la dagaala anshaxa iyo aadaabta magaaladan muqdisho waxaa lagu soo qabtay eh, maandooriyo kala gedisan oo nuucyo kala gedisan oo isugu jira haddii ay noqoto eh, xashiishka khamriga iyo maandooriyo kaloo budo ah oo runtii magaalada muqdisho hadda ku cusub oo kokaayin ah Eh, ciidamada waxay ku wareejin doonaan eh, laamaha amniga qaybahooda eh, u xil saaran in lagu wareejiyo Eh, sidoo kale eh, goobtan eh, waa la xiray ruqsaddii ay ku ganacsanaysana waa lagala noqday sidoo horeba guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo awaamir ugu soo saaray in goob alla goobta lagu qabto waxyaabaha maanka dooriya lagala noqonayo ruqsaddii ganacsiga caawa laga bilaabo goobtan waa lagala noqday waxaan u mahad celinaynaa ee, taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gaar ahaan qaybta loo xil saaray ee, anshaxa iyo aadaabta magaalada muqdisho Maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaal ugu jira sidii loo ciribtiri lahaa maanduuriyaha iyo goobaha ay dhallinyaradu ku sameeyaan dhaqan xumada ee ku yaala magaalada Muqdisho.